nabadii dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamij gaar oo aynu ku eegeyno xafladda kala wareejinta agaasimihii hore ee wasaaradda cadaaladda abiib axmed cabdi iyo agaasimaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare khadar ayaa maanta ka dhacday xarunta wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee somalilan waxaana xilka u kala wareejinayay wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare marwo samsam cabdi aadan iyo xubno ka socdaiyo xubno ka socda madaxtooyada somalilan iyo mas-uuliyiin sare oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ugu horeyntiina waxaa ka hadlay mas-uuliyiin ka socda wasaaradda waxbarashada waxaanay sheegeen in ay aada usoo dhoweynayaan agaasimaha cusub ee abiib axmed cabdi waxaanay sheegeen in ay aada uga mahad celinayaan agaasimihii hore khadar
abiib waanu isbaran doonaa khadarse waanu isnaqaanaa muddo dhow sannadooda ayaanu wada shaqaynaynay anana aanu komishanka ahayn isna wuu ahaa degayo cadaaladda cadaaladdu iyada ku dhaydo aan ka dhicin wasaaradda tacliinta sababtoo ah howlo critical ah ayagoo xasaasiya ayay had iyo jeer ku mashquulsan tahay khadar aqoonta naqaano waa nin ka soo baxaya weyn ka bedeli doono oo nidaamka xagga firfircoonidana waxaan odhan karaa waa laba nin oo isceliya runtii xaqiiqatan isagana waxaad ku soo dhawaataa wasaaradda waxbarashada oo ah runtii la hoggaan aada u fiican tiim weer ku wada shaqeeya aan koox koox lahayn aan laysxaman oo runtii waxa weeye ilaa wasiirka iyaga ilaa qolada albaabka furtaa kuwaasi waa qaar ka mid a mas-uuliyiinta ka socda wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare sidoo kale agaasimihii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa aada u soo dhoweeyey agaasimaha cusub ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare mudane abiib axmed cabdi
agaasime abiib oo runtii aan maanta xilka la kala wareegayno shaqaale weynaha wasaaradda waxbarashada hay-adaha caalamiga kasoo qaybgalayaasha dhammaantiin ba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta waxaa ilaah baa mahad leh subxaana wa tacaala maanta idmay inaynu xaruntan isugu nimaadno oo hawshan aynu ku galno runtii xilkan aniga waxaa lay dhiibay toddobadii bishii octoobar two thousand tenkii baa lay keenay halkan oo lay aasaasay agaasinka tacliinta sare wasaaradda agaasimaha gudaha tacliinta sare wasaaradda waxbarashada xilligaa waxaan u malaynayaa waa ka warqabtaan may jirin agaasinka tacliinta sare wasaaradda waxbarashada unbaa la odhan jiray laakiin waxay ka dhalatay fikirkii dowladdii kulmiye markii ay qabsatay ee loo baahday in tacliinta sare ay u baahan tahay agaasin gaara si loo ballaariyo lana hormariyo runtii taariikh dheer bay leedahay saddexdaa sano iyo toddobadaa bilood wax badan baan runtiina soo maray khibrad badan baanu ka faa'iidnay waxqabadkaygii ugu horreeyana runtii markaan nimi dee xafiis maanaan lahayn shaqaale ma jirin bajad mayn lahayn sharciyad iyo nidaam iyo wax kala soconaya may jirin sidaa ogeed waxaanu ku dadaalay in agaasinkan aanu runtii anigoo la kaashanaya wasiirka wasaaradda waxbarashada samsam oo dadaal dheer nala samaysay iyo shaqaalaha wasaaradda waxbarashada dhammaantood waxaanu samaynay inaanu markaa eegno bal sidii aanu u aasaasi lahayn agaasinkan oo u noqon lahaa mid jira maanta alxamdulilah halku maanta soo gaadhay aanu gaadhsiin lahay laba arrimood baan ku tashanay markii aan nimi aniga qudhaydu nin educationista maan hayno xagga environmentka iyo agricultureka baan ahaa maamulka inkastoo dee aan ahaa aqoon gaara u lahaa laakiin waxaan sameeyey laba qodob bal horta wixii war yaalla ee tacliinta sare ee wasaaradda ay leedahay inaanu ururinno talabaad inaanu kulan la samayno high education institutionska halkan ka jira waddanka ee tacliinta sare runtii aan aad iyo aad maanta halkan uga mahadnaqayo dardaarankoodana aan abiib ku wareejin doono isagoo wasiirkuna fadhiyo runtii iyo kormeer aanu ku samaynay intaa markaanu eegnay aanu ogaanay xaaladee halkay maraysa waxay yihiin waxaanu raadsannay markaa inaanu aqoon raadsi waddamada jaarkeenna ah ee aynu dariska nahay inaynu u doonanno bal sida u shaqeeya nidaamkooda tacliinta sare kenyaanu tagnay waxaanu la kulannay commishanka tacliinta sare waxaanu soo aragnay wasaaradda tacliinta sare waxaanu soo aragnay jaamacadaha public iyo brivateba macluumaad fara badan baanu ka soo qaadanay kadib halkan markaan nimidna waxaanu bilownay in aanu samayno laba qodob oo aanu sino waa kama kacdo labada qodob waxay ahaayeen sidii loo dhisi lahaa xafiiska high educationka loo establish gareyn lahaa waxaan u baahanay stationary baan u baahanay shaqaalaan u baahanay waxaan u baahanay sharcigii iyo legal frameworkii baan u baahanay waxaan u baahanay budget baan u baahanay waxaan u baahanay transport iyo office iyo wax walba aan u baahanay alxamdulilah maanta intaa aan idiin sheegayba agaasinka tacliinta sare wuu leeyahay waanu samaynay waxaan aniga iyo wasiirku ka wada shaqaynay oo na- muhiim noo noqotay aasaaska aga- eh, ta- en, commissionka tacliinta sare oo maanta aragtaan inuu shaqaynayo oo xuseen iyo inagala joogaan En, runtii agaasinkan shaqaalihiisu maanta wuxuu marayaa afar iyo toban wuxuu leeyahay en, office wuxuu leeyahay transport wuxuu leeyahay budget wuxuu leeyahay kaasina waxa uu ahaa dhegaystayaal agaasimihii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare sidoo kale waxaa isna ka hadlay wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare
oo qof waliba iska ohinayo laga yaabaa wax badan baa ku soo mari doona ilaahay waxaan ka baryaa horta khadar inuu u fududeeyo wasaaradda cadaaladda anigu kolley maanta ma tageen haddii la wasaaradda cadaalad tago waayo waxaan ka baqaya inaan cadaalad samayn waayo oo hadhow aakhiro dee aniga ila waa la dhimanayaa lama noolaanayo Een, ilaahayna wuxuu qur-aankiisa ku yidhi rabbi aataani xikma xukman waalxiqnii bisaalixiin ilaahow xukun isi marka dee ninbu shiikh baa lala hadlayay nin baa lala hadlayay oo ku ducaystay xukun isi oo dadka saalixiintaanay raaci micnaheedu waxa weeye iga dhig caadil oo qofku waxa weeye haddaanu dee ma gelayo saalix saalix ma noqonayo haddaanu caadil noqon marka waxa weeye ducadu halkaasay ka timi Een, abiibna waxaa leeyahay halkan yaa lagu sakhirin wasaaradda waxbarashadu waa wasaarad weyn waa hawl badan tahay marmar baa halkaa waxaa kuugu soo gelaya ciyaal isyaryaraya oo budharsita iyo dhagxaan sita waxaa la doonayaa haddii wasiiraddu maqanto anigoo aan maqanhayo dhiijigu maqan yahay inaad xalliso maskaxdii aad ku xallin lahayd iyo aragtidii iyo fishankaad ku xallin lahayd waxaa dalka oo dhan weeye ma aha hargeysa oo qura waa dalka oo dhan sheekh bashiir burco ayaa lagaaga soo qaylinaya waxaa lagaaga soo qaylinaya selel meel walba waa lagaaga soo qaylinaya halkaasaa waxaasi ka taagan yihiin waa arday wix caqligii iyo xikmaddii aad ku xallin lahayd waxaasoo dhan ayaa lagaaga baahan yahay inaad keento ood la timaado waxaanan ku rajan weyn lahay inaad la imanayso insha allah biidnillaahi kariim mid kalena waan kugula dardaarayaa annagu qoladayan wasaaradda waxbarashada halkan joogtaa tiim wog baanna weli wasaaradda waxbarashada qofna ma maqal inta halkaa fadhidaana ma maqal cid wasaaradda waxbarashadoo ishaysa hadday agaasim tahay iyo hadday wasiira tahay iyo hadday dhiijiye tahay iyo hadday cid kale tahay taana waxaan aad iyo aad iyo aad ugu ammaanaya ugu dambayntiina waxaa soo gabagabeeyey wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare marwo samsam cabdi aadan oo sheegtay in ay aada uga mahad celinayso agaasimihii hore aadna u soo dhoweynayso agaasimaha cusub ee abiib axmed cabdi
caawinaya dadka guursanaya adigu wasaaraddu waxay leedahay system ay ku noqdeen baxda waxbarashadu dad walaala ah oo iscaawiya oo wax istara oo system soo jireena leh oo isku abtirsada oo meel u wada jeeda oo qabyaaladu ku yar tahay oo shaqadu ku badan tahay oo shaqada faraha la wada saaro oo markay qayb ku adkaato aan lagu dhalinine faraha lala saaro marka waxaan kugu soo dhaweynaynaa meesha saako adigii hawshii u horreeyey ila galay iskuulkii eh, sheekh ibraahim sheekh yuusuf sheekh madar oo kombyuutaro yaaleen marka waxaan doonaynaa inaanu kugu soo dhaweyno oonu si fiican kuula shaqayno oo adiguna aad macallin horeed ahaan jirtay waxbarashadu kuguma cusba inaanad dareemin in qala iyo wax jiraan ee aad sidii aad hoygaagii kusoo noqotay aad mm, iska dhigto annaguna waxaan kuu ballan qaadaynaa wasaarada walow ay qaybtaa in- tacliinta sare ay bajidkaygu gooni yahay gaadiidkaygu gooni yahay shaqaalihaygu gooni yahay haddana dee dalladan wasaaraday ku hoos jiraan annagu waxaan ku ballan qaadaynaa inaanu xiriir wanaagsan wada shaqayn wanaagsan soo dhoweyn kugula shaqayno ilaahayna waxaan ku baryaynaa waxaan ka baryaynaa waxa aynu higsanayna ahnu waddankeenu ugu wanaagsanaada adduunka carruurteenna wadaniyadda waxbarashada inaynu intaasoo dhan ka shaqayno inaad nagala hawl gasho wasanaa guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii oo uu soo saaray yuusuf iyo anigoo cabdiqaadir cabdiraxmaan habane iyo dhammaan howlwadeenadii kale igala qayb qaatayba waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkan oo kale intaan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo